Deegaanka Cyl Hour ee gobolka Mudug ayaa dhawaan laga hirgeliyay warshadda kalluun East Africa Fish. Kalluunka warshadda ayaa loo iibgeeyaa magaalooyinka dalka, gaar ahaan gobollada Mudug iyo Galgaduud. Maamulaha warshadda kalluunka East Africa Fish ayaa ka warbixiyay qaabka warshaddu u shaqeyso.
East Africa Fish Cyl Hour waxaan joogaa warshadda. Waxaan bulshada u sheegayaa kalluunka wadamada uu tago Cadaado, Guriceel, Dhuusamareeb, Matabaan, Baxdo, Gaalkacyo, Godin Labe ilaa Mudug iyo Galgaduud. Waa kanaha kalluunka farsamadiisu aad ay u sarreysaa. Kan kan waxaa la yidhaahdaa yuumbe cadde. Kan waxaa la yidhaahdaa malaaqareed. Kalluunka inta uu u badan yahay qof kastaa wixii dooqiisa iyo dalabkiisa u helayaa waa kanaha jeedarkii waa kanaha feetadiisi waaye wax lafa ma leh hilib waaye waa kanaha taraaqadii kalluunkii taraaqada ahaa oo aad iyo aad dadku ay u jeclaayeen oo feetada ahaa kalluunkii asagoo maasha allah sidiisiiya waa kanaha maadaama awlaan kii hore feetada ahaa idin soo tusay waa kanaha qofkii oo sidiisa ku raba asagoo casriyeysan qaybihiisi kale waa kuwaanaha kii feetada ahaa waa kanaha kaasedi waa kana asaan ugu jiraa waa kanaha kalluunkii aan idin soo tusnay asagoo warshada ku jira kan wuu shiilan yahay waa taraaqadii waa kanaha kalluun qareedkiina wuu kana waa kanaha kalluun qareedkii waaye wuu shiilan yahay Hirgelinta warshadda ayaa qayb ka qaadaneysa ka faa'iideysiga bulshada ee kheyraadka dalka gaar ahaan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug.